waxaa kaluu sheegayaa habka commitment controlka la ydhaa in cid waliba soo marto ayuu qeexayaa miisaaniyadda qaranku waxa ay isku dheelitiraysaa sida uu sharcigani sheegayo kharashka iyo waxa soo gala waxa dowladda soo gala iyo kharashkeeda ayuu isku dheelitirayaa habka la iskugu dheelitirayana waa sheegaya wuxuu ka hadlayaa in wax aanad haysan aanad isticmaalin inaanad commitment gelin ama gedab waxa la ydhaa gelin haddii aanad kharashkeeda hayn oo aanad wax sii amaahan aanad wax sii amaahan oo aanad qalab soo iibsan wax walba marka hore la isla ogaado commitmentna la geliyo habka loo soo iibsanayana laga heshiiyo dabeetana wixii kuu diyaara aad soo iibsato habka loogu baahan yahay inaad u soo iibsato ayuu qeexayaa wuxuu qeexayaa maamulka lacagtu inay daaha furraato ayuu qeexayaa oo wax walba la ysla ogaado habka loo soo diyaariyey habka loo isticmaalay habkay lacagu ku baxeen in laysla ogaado ayuu qeexayaa waxa uu qeexayaa waxaan bajetka ku jirin inaan la isticmaali karin bajet haddaan leenaho bajetka inuu yahay boqol milyan boqolkaa milyan ee ciddii loogu talagalay uun inaan ku ekaanno ayuu qeexayaa waxaa kale u qeexayaa waxaan baarlamaanku ansixin inaan la isticmaali karin haddii boqolkaa milyan boqol kale meela kaga soo biiraan isticmaalkeedu waa inuu baarlamaanku soo noqdaa haddii aanay meel u bannaanayd oo foogga ah oo la arkaya jirinoo aanay gelin ayuu qeexayaa golaha shacabka iyo wasiirka maaliyadda iyo xisaabiyaha guud iyo hanti dhowrka iyo intaasoo dhan ayaa qof waliba doorka u ciyaarayo doorka looga baahan yahay ayuu qeexayaa mudane guddoomiye wasiirka maaliyadda ayaa ka mas-uula sida arinta sida odhanaya sharcigu in dayn la galo ama dibad ama gude iyada oo laga haysto ogolaansho golaha shacabka taasuu qeexayaa macnaheeduna yahay wasiirka iyo dowladdu dayn iskama geli karaan haddaanay marka hore halkan ku qeexnayn oon la ogolaanin ma geli karo ayaa halkan ku qoran waxyaalo fara badan oo noocaasa ayuu sheegayaa waxaa kaluu sheegayaa maamulka khayraadka dalka in si transparenta ama daah furan looga shaqeeyo layskuna ogaado ayuu qeexayaa cashuuraha iyo ururintooda ee dakhli ururinta in laysla ogaado oo lagu shaqeeyo shuruucda dalku leeyahay ayuu sheegayaa marka guddoomiye waxaan ku soo gabagabaynaya waxaa weeye sharcigani marka uu la ansixiyo wuxuu noqonayaa sharci aad iyo aad u xoojiya shuruucdii hore ee aan lahayn waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa inaa i ogolaataan in la gudbiyo oo loo gudbiyo guddida ku shaqale guddida dhaqaalaha annaguna diyaar baan u nahay inaan la fadhiisanno wixii loo baahan yahay ka wada hadallo aan dabeetana halkan ku soo celinno isaga oo aan idinka baryi doono in la ansixiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin